ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka kalluumaysiga ee dowladda ku meel gaadhka ee soomaaliya cabdiraxmaan xaaji aadan ibi ayaa maanta ka hadlay in maraakiibta shisheeyaha ee gaafureegaya xeebaha soomaaliya si ay markaasi uga hortagaan amaba ay ula dagaalamaan burcadbadeeda aanay haynin markaasi shaqadii ay halkaasi u yimaadeen isaga oo wasiirku sabab uga dhigay in hawshii burcadbadeedu ay weli halkeedii taagan tahay waxaan haddaba la xidhiidhay wasiirka cabdiraxmaan ibi waxaan ugu horreyn weydiiyey sidee u aragtaa maraakiibtaasi shisheeyaha ee haatan jooga biyaha waddanka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim horta waa maasanta su-aashan waa mid meesha ku jirta waad nala socotaa mara badda soomaaliya waxaa joogo hadda taqriiban ilaa iyo dhowr iyo labaatan markab oo ama naato ahaato ama maraykan ahaado haddana ayba noqotay waad inay u ekaatay aada moodaa inay soo celinayso badda soomaaliya cold walki sababtoo ah ruushka waa keenay chineska waa keenay india waa soo dirtay iran bana waa soo direenaa dal walba hadda kule mataqaana waa kenya jabaanki waa soo diraayale south korea waa soo dira ay leedahay marka waxaa moodaa in badda soomaaliya ay l u eg tahay in burcadbeed laga qabto maaha inay isleeyihiin baan u malaynaya dal dadkiisiba isleynayo isbaabiinayo mataqaan bad uma soo jeedaan badda aanu kala qaybsano aanu mataqaana bala nin walba xadku ka qaadan kara hadii hadhowta hala qaybsado la yihahdo ke aanu ma arkin meel ay burcadbeed wax uga qabanayaan ama ay mataqaana kaga howlgelayaan sababtoo ah waxaan sheegay oon hore u sheegay burcadbadeedku wuxuu dhamaan karaa oo lana mataqaana lagana hortegi karaa lalana dagaalami karaa marka la taageero dowladda federaal kumeel gaarka lagana taageero sidii loola dagaalami laha burcadbadeedka sacaadatul wasiir markaad leedahay maraakiibtaasi waxaa suurtagala inay badda kala qaybsanayaan gaar ahaan maraakiibta shisheeyaha maxaad ujeedaa marka ma waxaad ujeedaa in kalluunkii la qaybsanayo o la qaadanayo mise waxaad leedahay badda lafteeda ayaa biyaha la qabsanaya may mushkilada waxaa waaye de kalluunkii illegal fishin badan baa ku socda oo maraakiib badan oo si xaqdarra u kalluumaysanaysaas ka jirta wa kama qabanayaan dambinkii weli waad ka socdaa maalin walba oo mataqaana kalluumaysatada soomaalida waxaa laga soo celinayaa xeebihii baa laga soo celinaya kama kalluumaysan karaan marka anugu ma garanayo wax faa'iida u joogaan meesha haba yaraatee inta ay jirto burcadbadeed ayagana ay meesha ay joogaan anugu waxaan dhahaya waxaa weeye war kharajaadka iyo hantida iyo maalgelid ha ku samaynaysaan maraakiibta idinkaga baxaysa boqolkii waxaan toban dhaneen ayaa kaafisa ciidanka maariinka ee hadda soomaaliya loo dhisay inay badbaadiyaan mataqaanaa burcadbeedka iyo amniga mataqaanaa dhulka ee burcadbeed kasoo duulayaanba marka waxaan qabaa qaradka ay gelinayaan waan naga mahad celinayna wax walba ay nagu kaalmeeyaan runtii international communityga kaalmo badan bay siiyaan shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba laakiin marka la aado dhinaca burcadbeedka kaalmadii laga rabay weli ma ayna soo noqonin inay ka kaalmeeyaan dowladda soomaaliya ma jiraan wax cadayma oad ku muujinaysaan in maraakiibtaasi ay shaqooyin laga shakisan yahay ay ka hayaan badda soomaaliya ani kuma dhihin waxaan filahaa inaadan si xun ii fahmin baan rajeynaya kuma oranin shaqa an shaqadooda ahayn bay ku jiraan waxaan ku idhi wixii laga rabay inay ka qabtaan bay ka qabanaynin baan ku idhi waayo waayo sidee burcadbadeed dooma yar yar oo khafiifa wata ay u u qabsanayaan maraakiib waaweyn markay ayaga joogaan meesha oo technologigoodan aada u sarreeyo su-aashaasaa meesha taalo jawaab u baahan dhinaca kale haddii aanu eegno sacaadatul wasiir kooxda al-shabaab waxa ay ku eedeeyeen dowladda kumeel gaadhkii inay ka dambeysay dilkii ninkii suxufiga ahaa ee shalay lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay eeddaasi ay si toosa farta ugu fiiqeen adigoo ah cabdiraxmaan ibi wasiirka kalluumaysiga in aad ka dambaysay ama aad ku lug lahay dilkaasi sababna waxay uga dhigeen inaad hore u hadaday amaba hadallo kulul aad u soo jeedisay saxaafadda soomaaliya hadalladaasi ay ku soo jeedinayaan al-shabaab iyo eedda maxaad ka odhan lahayd horta waxaan u sheegay ninkan la yidhaahdo cali maxamed xuseen ee wakiilka al-shabaab ee gobolka banaadir runtii xalay iskaga andacoonaya in dilka wariyaasha ay ka dambaysa dowladda federaalka migaarka gaar ahaan ra-iisul ku-xigeenku yidhaha sag ebi oo horey u sheegay mataqaanaa in suxufiyiinta lala xisaabtami doono laakiin waxaan u sheegay oo markhaati madoontana noqotay allaha u naxariistay horta waxaan uga tacsiyey shacbiga soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda suxufiyiinta iyo dadka nabadda jecel oo dhanba mukhtaar maxamed hiraab oo ardaygaygana jaamacadda lafona ka soo baxay ahaana agaasimihii shabeelle ee shalay gacan gardara ah ay ku dishay suuqa bakaaraha dhexdiisa axmed cumar xaashi taajir mataqaanid axmed taajir asna lagu dhaawacay isna gacan gardara ay dhaawacday sidoo kale waxaan ilahi uga barnay inuu mataqaanaa si degdega caafimaad u siiyo mataqaana ummadana ilaahay subxaana watacaala ka badbaadiyo dhibaatooyinka ay hadda ay ku hayaan dadka mataqaana meelay ka yimaadeen aan la garanayn laba waxaan kaloo u sheegay mafseex daahir iyo saciid tahliil iyo duniye muxmud muxidiin nuur iyo xasan mayow xasan nuur muuse xuseen nuur inji nuur geedi bashiir nuur geedi oo shabeelle agaasimeeda hore ahaan jiray mahdi maxamed cilmi iyo cali imaan sharmaarke waxaa la wada dilay kulligood inta aniga aan ku jiray shirka dib u heshiisiinta ee magaalada jabuuti su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay oo aan rabaa inaan warso cali maxamed xuseen intaa markii la leynayo oo mid kismaayiil lagu dilay oo mid beledweyne lagu dilay inta kalena xamar lagu dilay mid beydhawe lagu dilay mid amgoy lagu dilay oo dhammaantoodna lagu wada dilay gacan mataqaanaa gardarra ah ma amar buu kasoo bixiyay ibi oo mase waxbaa naga dhexeeyay marka aniga iyo suxufiyiinta su-aasha taalana waxa weeye intan waa wada ardaydeeda arday daacadda kasoo baxday waay waddaan wada saaxiibanahay aniga waa ninka u qeybiye xabadda bullet bruufka baalka laga gashta ee jaakadaha suxufi ugu qeybiyey
kaasina wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga ahna ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya cabdiraxmaan xaaji aadan ibi oo khadka telefoonka magaalada muqdisho iigu warrameeyey